bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararkeena ugu waaweyna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo shir guddoomiyey shirka tubaha amniga iyo siyaasadda ee qaranka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ku dhiirigeliyay ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska soomaaliya inay sii xoojiyaan howlgallada ka dhanka ah argagixisada ah wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in dhowaan la hirgelin doono xafiisyada canshuuraha lagu qaado ee degmooyinka gobolka banaadir madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo maanta ka shaqayn doona ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo tiyaatarka qaranka dowladda fiinlan oo sheegtay inay sii kordhinayso deeqaha ay siiso soomaaliya wararka dibaddana dhegeystayaal waxaanu kusoo qaadan doonaa madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo u jawaabay dadkii mudaharaadyada toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhigayay dalkaasi faransiiska
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirnu walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan dadkana dhegaysanayo waa koow iyo tobanka bisha labaiyo tobnaad sanadka laba kun iyo sideed iyo toban kusoo dhowaada warkiioo fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa shir guddoomiyey shirka tubaha amniga iyo siyaasadda qaranka warkan waxaa inoo faahfaahinayaa waryahaega yaxya cali faarax ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa shalay guddoomiyey shirarka toddobaadlaha ee tubta amniga iyo cadaaladda iyo tubta siyaasadda loo dhan yahay maamulka gobolka banaadir taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo wasaaradda amniga gudaha oo qayb ka ah tubta amniga iyo cadaaladda ayaa shirka tubta amniga iyo cadaaladda kusoo bandhigay siyaasadda dowladda ee la dagaalanka mukhaadaraadka oo aad looga dooday intii kulanku uu socday siyaasaddan oo la qorsheeyey in lagu xakameeyo dhibaatada uu mukhaadaraadku ku hayo bulshada soomaaliyeed ayaa tubta amniga iyo cadaaladda loogu soo bandhigay si horumarin loogu sameeyo kadibna loogu gudbiyo golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ugu dambeynna looga soo saaro sharci saldhig u noqda hanaanka xakamaynta mukhaadaraadka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa sidoo kale guddoomiyey shirka siyaasadda loo dhan yahay oo shalay looga hadlay astaynta awoodaha heerka dowladda samaynta siyaasadda horumarinta iyo tababarada dowladaha hoose dib u egista sharciga dowladaha hoose iyo hindiso sharciyeedka xiriirka heerarka dowladaha shirarka tubaha ee toddobaadlaha ah ayaa diiradda lagu saaraa halbeegyada iyo qeybaha shaqo ee hortobinta u leh dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha qaybta qaybta ka ah tubaha markii shirkaasi uu soo idlaaday ayaa warbaahinta qaranka waxaa faahfaahin ka siiyey wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye
shirka sida caadiga ahayd oo horta isniinta oo u dhici jiro u dhacay wasaaradihii iyo hay-adihii kasoo qeybgeli jiraana kasoo qeybgalay waa runtaa ajanduhu maanta wuxuu u badnaa amuuro khuseeya wasaaradda arrimaha gudaha waxaa looga hadlay oo qodobada soo socdaa looga hadlay asteynta awoodaha heerarka dowladda waxaa laga hadlay sameynta siyaasadda horumarinta iyo tababarada dowladda hoose mowduuc kale oo dowladaha hoose ku saabsana laga hadlay oo ahaa dib u eegista sharciga dowladaha hoose iyo qodobka u dambeeya oo ahaa hindisa sharciyeedka xiriirka heerarka dowladda oo si gaaban loo yaqaano i g r qodobadaas oo dhana si waafiya looga hadlay su-aale la yska weydiiyey laga munaaqashooday wixii howlaha oo ku dhimanna laga ballamay
dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday qorshayaal lagula dagaalamayo mukhaadaraadka iyo sidoo kale qorsho kale oo lagu adkeynayo amniga dalka
waa mahadsantahay yaxye wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa wada qorshe lagu howlgelinayo xafiisyada canshuuraha lagu qaado ee degmooyinka gobolka banaadir wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in howlaha xafiisyadaas haatan ay soo dhammaadeen dhowaana la doonayo in la dhiso
waxaa kaloo maanta ansaaxaya inay soo ogolaadeen oo ciddii ku guulaysatay dhowaan ay ogaan doonaan in la dhiso xafiisyadii cashuuraha lagu warin jiray ee degmooyinka qaarka degmooyinka toddobiyo toban weeye qaar baa wax ka sii jiraan kuwa igu liitay shan ka mida ayaan doonaya dhowaan in dhagaxa la dhigi doono dhowaan macnaheeduna yahay waa lagu guulaystay waa la advertise-gareeyey cid baa soo doonatay analysis baa la sameeyey procurementkaa la mariyey ya ciddii ku guulaysatana dhowaan baa loo sheegi doonaa baankan maanta u qoraya waxaa ka mid ah degmada yaabshiid waa la- waa- ayaa ayaa la dhisayaa xamar weyne ayaa la dhisayaa wadajir baa la dhisayaa hodan baa la dhisayaa howlwadaag baa la dhisayaa intaa shantaa iyo inisud iyo turbataariya toddobadaa meelood maalin dhow dhow dhow haddii eebedmo oo aan dhibaato kale inoo iman ayagana dhagaxa ayaa ayaa la saari doonaa
madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ayaa maanta waxay ka shaqaynayaan ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo tiyaatarka qaranka iyadoo haatan howlaha isxilqaana u galay wejigii labaad oo wasaaradaha iyo weliba hay-adaha dowladda ay kaga qayb qaadanayaan ololaha isxilqaan ee dib loogu howlgelinayo golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka haatan waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira ismaaciil macalin oo ah agaasimaha tababarada iyo horumarinta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya sidoo kalena ku sugan golaha murtida iyo madadaalada qaranka soo dhowo ismaaciil bal ka waran howsha socota iyo madaxda iyo shaqaalaha maanta shaqaynaya
aad iyo aad u mahadsantihiin Eh, maanta waxa waaye maalintii saddexaad ee wejiga labaad ee barnaamijka isxilqaan ee shaqaalaha rayidka Een, runtii waxaad ogsoontihiin wejiga koowaad inuu soo dhammaaday maalmo ka hor Eh, kadibna wejiga labaad ayaa jadwalka ay u sameysay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Eh, waxaa bilaabay wasaaradda hoostida isgaarsiinta Eh, maalintii madaxweynuhu u dhagax dhigayo madxafka qaranka ay ka shaqeeyeen Eh, maalintii labaad ee shalay ahayd waxaa ka shaqeeyey wasa- een, eh, golaha murtida iyo madadaalada Eh, waxaa ka shaqeeyey wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maantana waxaa ku qoran kaltanka wasaaradda caafimaadka marka sidaasaa kaltankii wasaaradaha iyo ama iyo hay-adaha dowladdaba oo dib ugu bilowda
waa tahay marka ismaaciil waxaa inagu rantaa maadaama hadda wejigii labaad la galay ee isbedelka ka jira golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka
Eh, markii hore shaqaalaha soomaaliyeed waxay ka shaqaynayeen xooga ka saarayeen nadaafadda in laga shaqeeyo sidii goobtu ay dhismaheeda laga howlgeli karo Eh, laakiin wejiga labaad eh, eh, waxaa waxaa muuqanaysa in laga qayb galayo markaan hadda wax ka dambeeya dhismaha Eh, shubkii ayaa la qaadayaa maxaan ku idhahdaa bloketigii shamiintadii shaqaaluhu hawsha waxay qabanayaan hawshii nadaafadda xagga golaha murtida iyo wacyigelinta Eh, way soo gebagabowdaan dhigi kartaa way ku dhowdahay Eh, laakiin shaqadii dhismaha ayaa socotay maalmahanba shaqadaas dhismaha oo xoogeeda oo ka socday eh, qolalkii maxaan ku idhahdaa eh, dabaqii hoose ee mu- mu'alifiinta ay maaragtay fariisan jireen ee ku alifi jireen ee macalimiinta ugu ahaayeen dadka soomaaliyeed ayaa maxaan ku idhaha dayactirkooda uu socday ilaa kor ayaa la marayaa oo dayactirka uu ka socdaa shubabkii inta badan eh, meelihii hoolalkii muusikaaleyda iyo eh, masraxii la istaagayo laga istaagay kulli ay yihiin Eh, daboolku naalaan, eh, maalmo ka dhan insha allahu Eh, nalalkii way ku jiraan tiyaatarka qaranka qofkasta way arkaysaa tubooyinka way ku jiraan biyaha waa bulaacadihii waa la hagaajiyey marka hadda wixii ka dambeeya nadaafadii way ka dhamaatay ee aniga een golaha murtida iyo iyo wacyigelinta soomaaliyeed laakiin waxaa shaqaalaha rayidka kaltankooda maadaama mar walba uu jiraayo ay ka qayb galayaan kii fuunda ee fuundanimada ku shaqaynaya kii shubka qaadi kara shubkuu qaadaya kii bulaketiga midba wixii kusoo aada ayuu shaqahu qabanayaa oo waxaa la caawinayaa injineerada dhisaaya meesha iyo fundayaasha dhisaaya meesha ayaa la caawinaya sida berigi horeba ay ahaan jirtay adna dhoobada adna dhagax
waa tahay ismaaciil marka waxaa inooga warantaa maadaama haatan wejigii labaad la galay ee wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda sidii wejigii hore ay uga shaqeeyeen ayay mar kale ee dib haddana uga shaqeynayaan oo wasaarad kasta shaqaalaheeda iyo madaxdeeda ayaa ololahan ka qaybgelaya miya
ha walaaba markii eh, shaqo ay bilaabmayso eh, ku saabsan arrimaha waxaa u xil saaran scheduleka inay u sameeyaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada lix shaqada arrimaha bulshada ayay u sameysay marka wejiga koowaad uu dhamaadana wejiga labaad ayaa haddana dib loo soo bilaabay kaas ayaana lagu xisaabtamaya lagu shaqagelayaa marka annaga howlwadeenadana jooga eh, golaha murtida iyo wacyigelinta iyo eh, matxafka hadda la dhagax dhigo adog tahay iyo maktabada oo laftirkeeda nadaafadda laga sameynayay waxaan u joognaa xaruntan in aan ku xaadirino oon ku sugno shaqaalaha soomaaliyeed oo ra-iisul wasaarada u socda hay-adayaad u socda halkaanaan ku xaadirinaa halkaanaan ku wacyigelinaa kabacdaan shaqada u dirnaa marka shaqa waxaa la qabtaana maaragtay runtii shaqa maalmeed oo xoogan oo maaragtay shaqaaluhu ayagoo caaboon oo ay galaan ayagoo runtii aan daalin welina ka baxaan maxaa jira wayba u xiisa qabaanoo dadku waxay leeyihiin wallahi sida aan filayna ma aha iyo ka miye yacni dadka waxaa dareemaysaa baahiyiin shaqaalaha xil gaar gaaran gaar badan qabaan wacyigelin
aad ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa ismaaciil macalin oo agaasimaha tababarada iyo horumarinta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo haatan asagoo ku sugan golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka khadka telefoonka si toosa inugu warramaya ololaha isxilqaan ee dib loogu howlgelinayo tiyaatarka qaranka wararkeena iyo barnaamijyadeena kale ee soo socda ayaa dhegeystayaal kaga bagan doontaan ololaha isxilqaan ee dalkaaga dib u dhiso ah oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay ka qaybgalayaan dowladda finland ayaa sheegtay inay sii kordhinayso taageerada ay ku bixiso soomaaliya warkan waxaa inoo faahfaahinaya waryahayga cali axmed sheekh safiirka dowladda finland u qaabilsan soomaaliya iyo kenya ereg limberg ayaa waxa uu sheegay in finland iyo soomaaliya xiriirkooda uu qoto dheer yahay dhaqaalaha soomaaliya amase finland ay soomaaliya ku bixisana dowladda finland sidii loo ballaarin lahaa ay ka shaqeynayso safiirka ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya mashaariic fara badan ay finland ka fuulisay taasoo ay fuliyeen hay-ada u qaabilsan oo finsom ay ka mid tahay kuwaas oo ay asaaseen dhalinyaro soomaaliyeed oo kasoo jeeda soomaali balse haysta asal ahaan jinsiyadda finland safiirka waxa uu tilmaamay in haatan laga shaqeynayo sanadkan cusub sidii dhaqaalaha soomaaliya finland ay ku bixiso loo kordhin lahaa
Finnish cooperation with Somalia is deepening all the time and extending to new areas.
isku xirka finland ee soomaaliya waa mid qoto dheer waxaana hadda sii yeelanaynaa waddooyin cusub dhaqaale ahaan barnaamijyadeenna cusub waxaan doonaynaa inaan kordhinno kuwaas oo loogu talagalay soomaaliya waxaana eegaynaa mustaqbalka dhow sidoo kale finishka xaaladda cusub ee soomaaliya waa taageero muuqata kuwaasoo ay ka mid yihiin arrimaha horumarka dhismayaasha bini'aadinimada iyo sidoo kale wax ka qabashada colaadaha sidoo kale waxaan qayb ka nahay deeqbixiyaasha caalamka assistance and crisis management. And we ac- also actively participate in the donor coordination.
ereg limberg safiirka finland ee qaabilsan soomaaliya iyo kenya hadalkan waxa uu sheegay isaga oo ka qeybgelayay barnaamij looga hadlayay dhaqaalaha finland ee soomaaliya ku bixisay iyo siyaabaha ay ku baxeen iyo meelaha kala duwan ee ku baxeen waxaana dhaqaalaha ugu baxan waxaana dhaqaalaha ugu badan ee finland ay ku bixisa soomaaliya ay ku baxeen dhanka horumarinta bini-aadinimada sida isbitaalada iyo sidoo kale dejinta meelaha ay colaaduhu ka jiraan kuwaasoo loogu talagalay in dowladda finland ay si toosa uga qayb qaadato finland sidoo kale mashruucyada soomaaliya ay ka qabatay waxaa ka mid ah inay dhanka warbaahinta si weyn uga taageereen iyadoona halkan ay yimaadeen qobolo dhanka warbaahinta ku takhasustay kuwaasoo wariyaasha iyo sidoo kale kuwaas oo wariyaasha siiya tababaro iyo sidoo kale taageerid agab intaba
bandhiga hodantinimada taariikhda magaalada muqdisho oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho waryahayga nuur saciid tahliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya
barnaamij loogu magacdaray bandhiga hodantinimada taariikhda muqdisho ayaa lagu qabtay aqalka dowladda hoose xamar waxaana daafurkiisa ka qaybgalay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaanada labada gole ee dowladda soomaaliya duqa magaalada muqdisho mudane injineeriisow iyo wafdi ay hogaaminaysay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka talyaaniga iyo saraakiisha amniga wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka talyaaniga iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa kormeeray sawirada goobta lagu soo bandhigay kuwaas oo lagu muujinayay taariikhda caasimadda iyo dhismooyinkii hore ee muqdisho oo la doonaya in dib loo soo celiyo si magaalada ay ula mid noqoto magaalooyinka dhigeeda ah guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriiso ayaa tilmaamay in xilligan laga soo kabsaday marxaladihii burburka islamarkaana soomaaliya ay diyaar u tahay inay horumar samayso maanta soomaaliya waxay ku socotaa inay soo kabato dibudhis baa socda socdaan baa socda horumar baa socda arrimahaasoo dhan dadka aan isleenahay waa inay idiin noqdaan caalamkana runtii idin iska kaashataan waa dalka talyaaniga ayagana maanta waxaan leenahay ogaada in soomaaliya weli ay taagan tahay cagaheeda isku taagtay hore inay u socotaan ay diyaar ka tahay maamulka gobolka banaadir maamulkii shacabka ah hore ayuu u ballan qaaday caasimadan sidii tartamaadkay ahaan jirtay in lagu soo celiyo habka keliya lagu soo celin karana waxay tahay iyadoo la iskaasado dhammaan soomaalida meel kastay joogto gobolladoo dhan qurbaha kulli caasimadan waa caasimadoodii looga baahan yahay taariikhdeedana codsadaan ayagana horumarkooda kooda qayb qaataan marka maanta aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan heerkan soo gaarnay waxaan rabnaa dhismooyinkii qadiimka oo taariikhda leh in sidoodii lagu soo celiyo taasna maanta soo bandhigidda aan soo bandhignayn waxay tahay shacabka ganacsatada qof walba soomaaliya inaan u bandhigno sidii noogaga shaqayn lahaa in taariikhdaas ay soo noqoto wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka talyaaniga emmanuel dabe waxay sheegtay in talyaaniga uu diyaar u yahay dibudhiska caasimadda iyadoo dhanka kale u mahadcelisay maamulka gobolka banaadir Vorrei anche ringraziare il Presidente della Commissione Cultura della House of the People, l'onorevole Khalid Mao, per il suo costante incoraggiamento.
waxaan kaloo rabaa inaan mahad ballaaran u celiyo khaalid nacow oo ah eh, madaxa eh, komishinka dhaqanka ee baarlamaanka shaqada culus oo uu soo qabtay Ma il fatto che ci siamo riusciti con l'aiuto della cooperazione italiana è il segnale che le cose stanno veramente cambiando.
nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
waa mahadsantaa nuur siciid taliyaha ciidanka xoogga dalka sarreeya gaas daahir aadan cilmi indha qarsho ayaa maanta kormeer ayaa kormeer shaqo wuxuu ku tegey saldhigga ugu weyne ciidanka kumaandooska ee danab ee ku yaala balidoogle gobolka shabeellaha hoose jenaraal daahir aadan cilmi indha qarsho ayaa markii uu gaara halkaas waxa uu waxaa kusoo dhaweeyey saraakiil ka tirsan ciidanka danab ee kumaandooska soomaaliya xarunta ayaa ciidanka oo kula hadla wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in howlgallada ay sii laba jibaaraan taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya daahir aadan cilmi indha qarsho ayaa sheegay in argagixisada al-shabaab dhibaato badan ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed loona baahan yahay in dagaalkooda aada loo sii xoojiyo ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa ballan qaaday in mushaaraadka la kordhin doono sidoo kalena canshuuraha la dhimi doono taas oo jawaab u ah khalalaasihii toddobaadyadii lasoo dhaafa ka dhacayay dalkaasi faransiiska madaxweynaha oo ka hadlayay telefishinka dalka faransiiska ayaa cambaareeyey khalalaasihii ka dhacay dalkaas balse waxa uu sheegay in markii horeba ee laga garowsan karay banaanbaxyada mushaaraadka ayuu sheegay in lagu dari doono boqol yuuro waxauna dhanka kale oo ballan qaaday in canshuuraha la dhimi doono qorshaha canshuurta looga dhimayo danta dadka danta yar ayaa madaxweynuhu wuxuu sheegay in si deg dega loo hirgelin doono isagoo dhanka kale madaxweynuhu oo diiday in canshuuraha laga dhimo dadka maalqabeennada ah macron ayaa aqbalay in haatan dadka banaanbaxayaasha ah ay joojiyaan dibadbaxyada si rasmi ahna loo joojiyo waxyaabaha ay ka cabanayeen oo ah canshuuraha oo kor loo qaaday warkii oo dhegeystayaal subaxnimadan kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naginta